maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay ciidamada saynad yuhuudda ayaa weeraro xukugallaa ka geystay deegaano ku yaala daanta galbeed iyadoona ay dagaalyanada muqaawamada falastiin halkaasi ka fuliyeen weeraro loogu argudayo shacabka subaxii hore maanta oo sabti ah ciidamada yuhuudda waxay weeraro kala cayna ka geysteen magaalooyin iyo deegaano ku yaala daanta galbeed ee lahaysto ila wareedii la hadlay warbaahinta ayaana waxay sheegeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ay duqimo ka geysteen xerada dulkaram ee dhacda daanta galbeed waxayna halkaasi waxyeelo kala duwan ku gaadhin dad rayda oo halkaasi ku dhaqnaa waxay sidoo kale ciidamada yuhuuda weeraro xukugallaa ku qaadeen magaalada beetulaxam ee daanta galbeed waxayna halkaasi ku xidheen dad badan oo falasitiiniyiin ah iyagoona burburiyo guryo kale guryaha ay dumiyeenna waxaa ka mid a guri u degnaa maxbuus maanta ka soo baxay xabsi guud oo lagu magacaabo cabdiraxmaan maqdaada waxay sidaas la mida u weerareen magaalada qaliiliya iyagoona halkaasi ku xidhay laba wiiloo dhallinyaro ah dhanka kale kooxaha muqaawamada falastiin ayaa waxay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen weeraro kala duwan guutada sare ayaa oo ka mid ah guutooyinka militariga kooxda muqaawamada ayaana waxay warar ku sheegayaan inay qarxiyeen gaari gaashaman oo ay wateen ciidamada yuhuudda halkaasna ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen wixii askariya la socotay jabhadda oramada ayaa weerar khasaare geystay ka fulisay magaalo u dhowaadi sababa wararkii naga soo gaaraya dalka etoobiya ayaa waxay ku waramayaan in maleeshiyaadka oramada ee magacooda loo soo gaabiyo oo weleeyahay weerar sababay khasaare kala duwan ay ka geysteen magaalada sulolto oo labaatan iyo shan kilomitir u jirta caasimada sababa ee dalka etoobiya weerarkani ka dhacay magaalada u dhow caasimada ayaa waxaa lagu waramaya inuu yimid xilli gudaadi sababay ka socdeen qabanqaabada shir madaxeedka soddon isdeedaad ee madaxda midooda afrika kaasoo sabtidii maanta ka furmay gudaha caasimadda weerarka ay fuliyeen jabhadda oramada ayaana waxay xoogu tilmaamaya in lagu dilay sargaal iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda abiy axmed balse lama xaqiijin tirada rasmiga ee lagu dilay dagaalkaasi weerarkani khasaaraha badan dheliya ayaana wuxuu imaanayaa xilli sirdoonka dowladda xabashada etoobiya ee sheegtay inay burburiyeen awoodda jabhaddani sidoo kan uu ku dhawaaqay abiy axmed in jabhadda oramada ee magacooda loo soo gaabiyo oo weelala aysan iminka lahayn awood ay ku fuliyeen weerar xoogan ordogan ayaa weerar afkaa ku qaaday madaxweynaha cusub ee maraykanka isagoona ku dhaleeciya siyaasadda barakicintee wala yimid warbaahinta ka soo baxda dalka turkiga ayaa waxay warinaysaa in madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordogan uu sheegay in taraam wada faragelin ka daran midii hore taasoo ku aadan marinka khaza wuxuuna tilmaamay in midaasay sii hurinayso xiisada u dhexaysa kooxaha muqaawamada falastiin iyo maamulka yuhuudda maraykanka wuxuu sameynayaa xisaabaad qaldan oo ku aadan gobolka iyaga iyo xaqiiqooyinka taariikheed waana inaan sindhabe la iskaga indhatirin midaasi ayuu yidhi rajab dayib erdogan maruu ka hadlayey faragelinta maamulka trump uu ka wado gobolka loogu yidha bariga dhexe xukuumadda ankara ayaa waxay muddooyinkii lasoo dhaafay isku muujinaysay inay tahay mid siyaada uga soo horjeeda waxa ka dhacaya gobolka loogu yidha bariga dhexe iyo tallaabooyinkan wanaagsaneen ee uu qaadayo trump dadka qaar ayaana waxay tilmaamayaan in hadallada ordogan aysan ahayn kuwa xaqiiqada ku salaysan maadaamuu horey uu ahaa mid munaafiqeynaya qadiyadda islaamka iyo shacabka muslimiinta ee falastiin ciidamada cirka ee ruushka ayaa waxay soo dhideen diyaarad aan duuliya lahayn oo ay ciidamada yukrainiyiintu leeyihiin xukuumadda moscow ayaa waxay sheegteen ciidamadooda cirkay ku guulaysteen inay soo ridaan diyaaradda tiro badan oo aan duuliya lahayn kuwaasoo habeenkii xalay ay ku soo weerartay dowladda ukrain wasaaradda dagaalka ee dowladda ruushka ayaa waxay ku dhawaaqday in nidaamka difaaca cirka ku guulaystay burburinta in ka badan afartan diyaaradood oo aan duuliya lahayn kuwaasoo lagu burburiyey gobollada kale ah folgogrod rastof iyo sartof sidoo kale wasaaradda dagaalka ee xukuumadda moscow ayaa waxay ku dhawaaqday in ciidamadooda ay horumaro ballaaran ka sameeyeen dhanka bariga ukrain iyagoona la wareegay tuulooyin deegaano iyo magaalooyin ku yaala gobolka donistig ee bariga ukrain howlgalladan isdabajooga ayaana waxay ku soo aadayaan xilli hogaamiyaasha moscow iyo washington ay kulan ku yeesheen waddanka sacuudi carabiya iyagoona ka wada hadlay arrimo la xidhiidha xabajoojinta dagaalka ukrain waxay sidoo kale ku soo aadaysaa middan iyadoo maalmo ka hore uu madaxweynaha ukrain valadimir zelenski uu sheegay inuu diyaar u yahay in ruushka ay kala wareejistaan dhulal ay kala haystaan taasoo ah midaan macquula inay waafaqdo xukuumadda uu madaxa u yahay putin ugu dambayntii in ka badan labaatan ruux ayaa loo xidhay weerar jimciya lagu qaaday ciidamada qaramada midoobey ee ku sugan dalka lubnaan maamulka lubnaan ayaa maanta ku dhawaaqay in xabsiga loo tixaabay lix iyo labaatan ruux oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen weerarkii fiidlimadii jimcaha lagu qaadayay kolonyo ka tirsan ciidamada waxaa loogu yeedha qaramada midoobey kuwaasoo ku socdaaliyay wadada gasha garoonka diyaaradaha ee magaalada bayruud waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay laba sargaal oo ka tirsan ciidamada qaramada midoobey ee ku sugan dalka lubnaan madaxweynaha kristaanka ee maamulka dalka lubnaan ayaa wuxuu siyaada u canbaariyey weerarka lagu qaday koloonyada qaramada midoobey wuxuuna carabka ku adkeeyeen kuwii weerarkani geystay la ciqaabi doono dhankeeda qaramada midoobey ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in koloonyadan la weeraray xili ay kusii jeedeen garoonka diyaaradaha ee beyruuda halkaasoo mid ka mid a gaadiidkooda lagu gubay laba sargaalan looga dhaawacay ciidamada qaramada midoobey ayaana ku cataabay in weerarkan uu ka dhigan yahay xadgudub bareera w ka dhan ah waxay ugu yeedheen sharciga caalamiga oo aysan iyaga ku dhaqmaynin wararka caalamka dhegaystayaal caawa anaga intaa